sida ujeedaan maanta waxaan wadaa motobites oo afar iyo toban xabo waxaan u qaybinay reer wajeer qof constituencies baan u kala qaybinay every constituency qof walba oo constituency ka imaadaan maanta motorbike buu haystaa waxaa kaloon ii sheegayaa dadka curyaanka inay nagu jiraan oo ayagana ay ay heleen oo maanta beneficiaries ka noqdeen aad bay u mahadsan yihiin midda koowaad waxaa kaloon rabaa inaan salaamo oon la hadlo dadkii maanta mashruucan ka faa'iiday ayagana waa dad aad haddaa fiirisid baxti u leh afar iyo toban motorbikes oo la keenay afar iyo toban qof oo heshi oo reer wajeer ka soo dhex baxay haddaa fiirisid waa dad maanta baxtigooda la koobi karin marka ayagana waxaan ugu digayaa motorbikeskan inay ku shaqaystaan kow midda labaad inay ku taxdiraan ooy si xun u wadin si fiicanna ha ii maqlaano motorbiska biryahan dhibkoodu badan yahay haddaa maanta mashruucan ka faa'iidi waxaan in leeyahay walaal motorbiskan nin walba ha ka dadaalo ha fiiriyo si fiicanna ha u wada maalin dhibayta sidaa ogtihiin checks baan bixinay checks oon lixdan qof siinay lixdan reer wajeer horta gacantaad ma deeqdo run ahaantii nin walba baxtigiisuu cunayaa laakiin waxaan leeyahay constituencygaa shidaalo hal qof oo laga tegay male ninkan maanta helin motorbikes waxbuu qaylinin insha allah waan isku dayaynaa inta yar oon dadka taaban korno inaan aan wix cadaalad aan ku qaybino constituencyga aan hal hal qof ka keenno oon wax ka siino haddaa maanta wax helin beriyaa helaysaa marka insha allah niyad